أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo xoog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay magaalada muqdisho kooxda ardada soomaaliya ayaa si rasmi uga hadashay markab hubuusiday oo gacanta uu ku dhigay maamul goboleedka shahadala dherarka ee puntland ardayda macadka khadiija binti khuwilid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo faahfaahiino dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalo murtadiinta ku dhex maray shalay magaalada balad xaawa ee gobolka gedo
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo khamiista labaatan iyo sagaalka bisha muxaram kuna afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xog dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fadhiisinka maleeshiyaad kardaday kaga sugayeen xaafadda ciise cabdi ee degmada daniil ee magaalada muqdisho dhaawac waa hal askari oo murtad ah waxuuna qaraxan imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho kooxda ardada soomaaliya ayaa si rasmi ah uga hadashay markab hub u siday oo gacanta ay ku dhigeen maamul goboleedka ashadal dirarka ee puntland warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan muddo lix maalin kadib kooxda ridada soomaaliya ayaa war ka soo saartay markabkii waday hubka ee maamulka ridada puntland uu gacanta ku dhigay maalintii jamcihii aynu soo dhaafnay kooxda ridada ayaa sheegtay in markabkaasi uu socday magaalada muqdisho si gaar ahna looga leeyahay xarunta turkisom iyadoona falka lagu qafaashay ku tilmaantay mid burcadnimo ah markabku wuxuu kusii jeeday dekedda muqdisho isagoo siday qalab ciidan loona waday xarunta tababarka ciidanka ee turkisom si waafaqsan heshiisyada iskaashiga difaaca u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga shixnadu waxay ku socotay sifo sharci ah marka laga soo taga qalabka ciidan markabku wuxuu sidoo kale siday badeecooyin ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay kooxda ridada xukuumadda xasan gurguurte ayaa dalbatay in markabkaasi si deg deg ah loo soo celiyo iyadoona hanjabaad hawada u marisay maamulka saciid dani sheegtayna inay qaadi doonto tallaabo ay isaga difaacayso xadgudubka ay sheegtay inuu kaga yimid puntland dowladdu waxay dalbanaysaa in si deg deg ah oo shuruud la-aanna lagu soo daayo markabka maadaama uu sido shixnado sharci ah oo loogu talagalay ujoodooyin difaac sii haysashada sharci darrada ah ee markabku waxay horseedaysaa in dowladda federaalku ay tallaabo amni ah oo sharciga waafaqsan ka qaado goobaha iyo shakhsiyaadka xudunta u noqday falalka burcadbadeednimo tillaabooyinkaas oo ay ku hubsanayso amniga maraakiibta sida sharciga ku maraysa badda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yidhi warka ka soo baxay kooxda ridada mahadsaned abu xasaan ardayda macadka khadiija binti khuwilid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo maktabka dacwadda waa xarun muhiim oo ka shaqaynaysa fidinta dacwada islaamka iyo karuqaadida diinta iyo kobcinta fahanka saxda ah islaamka maktabku waxa uu mudnaanta ugu horeeya siiyaa waxbaridda dadka qaybahooda kala duwan isagoona adeegsanaya macaahidda maraakiista duruus furan iyo munaasabada wacyigelin ah waxa uu dhanka kale macadka khadiija uu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan halkaasoo dumarka ay ku bartaan qur-aanka iyo culuumtiisa iyo duruus kale oo sharciyaho kala duwan sidoo kale macadka khadiija waa halka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta dadka dacwadda islaamka dhowaan waxaanu booqannay xarunta macadka khadiija binti khuwilid ee uu ku leeyahay degmada celcadde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم macadkani waxa uu ka mid yahay xarumaha ugu firfircoon ee haweenka muslimaadka lagu baro culumta sharciga ah inta aan ku guda jiray booqashada macadkan ayay ardayda soo bandhigeen bandhig cilmiyeed heer sar ah oo muujinayay fahanka qodada dheer ay ka heleen culumta sharciga ah iyo isbedelada aqooneed ee ka jira degmada celcadee قبل شروع في صلب الموضوع نقدم تحية طيبة عطرة ممزوجة بالحب والمودة إلى المسلمين في كل مكان وخاصة إلى أميرنا وقائدنا البطل الهمام الشيخ أبي عويدة أحمد عمر حفظه الله وإلى والي ولاية جدة الإسلامية الشيخ لقمان أبو أنس حفظه الله ورعاه ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشكر أيضا الحاضرين نقول لهم نورتم حفلتنا بحسن الحضور يا معشر من حضر في مجمع يملأ الآفاق ضياء يا من أشرقت وجوههم كالقمر لكم منا تحية أغلى من الدرر وأزكى من العذر نحن الطالبات لإعداد الداعيات لمعهد خديجة بنت خويلد في محافظة العدل بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس ووجتبي oo tawalla wuu jeestay an jaa inuu yimaaday darteed hu nebi maxamed allacmaa ninkii indhoolaha wamaa yudiriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow lacalahu inuu mudan yahay zakaa inuu isdahiro ow masameehaya dakar uu waansamo oo fatanfaca ay anfacdo addikra waanad ama mase ruuxi istaqnaa deeqtoomay iyo fa-aanta adiga nebi maxamedow low asaga tasadaa u banbaxaysaa wamaa calayka ma aha nebi maxamedow dushaada an lahay zakaa inuusan isdahirin كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمر الشيبان واسمه سعد بن الياس قال وحا أويري حدثني وحا يشكي صاحب هذه الدار وأشار وهو إشار بيده قعنتيس إلى دار عبد الله بن مسعود قال وحا أويري سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لا أيان ويدي أي العمل عمل كيبا أحب إلى الله الله أكتيس لو جعليها قال وحا أويري الصلاة على وقتها صلاة وقت لو تكدو قلت وحان إيري ثم أي محا كحوغو قال وحا أويري بر الوالدين قلت waxaan idhi tuma ayu maxaa ku xugo qaala waxa uu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah qaala waxa uu yidhi xadathanii bihina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ayaa kuwan ii sheegay walow isdadadtu aantan ka ziyaado dalbi lahaana la zaadanii waa uu i ziyaadin lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت يا أختي؟ أنا كذلك هل تستطيعني أن أسألك في سؤالك؟
نعم تفضلي في أي مدرسة أنت؟
أنا في مدرستي معد خديجة بنت خويل من هؤلاء الفتيات يا قطر؟
هن زملائي كم عيد في السنة؟
في السنة عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لك يا أختي أنت أولى بالشكر أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحتى أولها الصحيح وهو ما اتصل سنده ولم يشذ أو يعد waxaan u mahad celinayaa maktabu dacwad lixarakati shabaab ulmujaahidiin gaar ahaan maktabkeenna gobolka gedo khaasatan haddana waxaan u mahad celinayaa macallimiinteenna oo ilaahayga raxmaanka ahaa uu ku manaystay inay nagu bixiyaan juhdi badan waan idiin mahad celinaynaa waxaan in leenahay hanii'an lakum intaas kadib waxaan soo dhaweynayaa adeecatul al andulus oo runtii la dhihi karo waa adeecad agtanada qaali ka aha cadowga agtiisana dhibaato ku aha oon isleenahay waa rugni ka mid ah min arkaani iljihaad insha allah waxaan rajaynaynaa inay maxay ahayda sii ballaarato waana u ducaynaynaa dhallinyarada ka shaqeeyo waxaan leenahay ilaahay raxmaanka aha idin barakeeyo intaa kadib waxaan ku qaadanaa macadka oo noo socdo kow alqur'aanu alkariim laba tafsiirkiisa waxaa noo saddexeeya fanul xadiid waxaan ka qaadanaa oo noo socdo kitaabka la yidhaahdo cumdatul axkaam waxaa kaloon qaadano oo noo dhammaaday kitaabka la yidhaahdo bayquuniya waxaa kaloo noo socdo maxay kitaabada socda ka mid aha maxay ahayd kitaabka la yidhaahdo kitaabu tawxiid uu iska leeyahay asheykh maxamed bin cabdiwahaab waxaa kaloo noo socdo kitaabka la yidhaahdo siiru nabawiya oo ahaa kitaabka la yidhaahdo khulaasatulbahiya waxaa kaloo noo socdo duruusul carabiya kitaabka alajurumiya bandhig cilmiyeedkan ay soo bandhigeen gabdhaha daaciyaadka ee wax ku barta macadka khadiija bintu khuwilid ee degmada ceelcadee ayaa bannaanka soo dhigaya dadaalka hagarlaanta ee maktabka dacwadda howlaayadda islaamiga gada uu ku bixinayo dumarka muslimaadka ku dhaqan degmooyinka ee deegaanada wilaayadan faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalo murtadiinta ku dhex maray shalay magaalada balad xaawe ee gobolka gado marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya dagaalo xoogan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa shalay waxay ka dhaceen gudaha magaalada beled xaawo kuwaasoo u dhexeeyay maleeshiyaad murtadiin ah oo kala taabacsan maamulka riddada ee jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya dagaalada ayaa yimid kadib markii shalay uu magaaladaasi gaariyay murtada cabdishiid janan oo dhowaan kooxda riddada soomaaliya usoo magacowday taliyaha nise ee gado maleeshiyaadka taageersan jubbaland ayaa weerar ku qaaday diyaarad keentay murtada janan wuxuuna kadib weerarkaas isku bedelay dagaal xoogan oo magaalada gudaheeda ku faafay oo labada dhinac dhex maray murtadiinta taabacsan axmed madoobe ayaa ugu dambayntii la wareegay gacankuhaynta magaalada bardaxaawo iyadoona dhinac kale dagaal looga saaray magaalada kuwaasoo markii dambe isugu tegay xero lagu magacaabo u k oo ku taalla duleedka magaalada inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaas ku dhintay ku dhowaad ilaa toban ruux halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaana u badan dhinacyadii dagaalamayay maxamed xuseen alkaadi oo ah gudoomiyaha gado ugu magacaaban maamulka riddada ee jubbaland oo ku sugan magaalada bardaxaawo ayaa sheegay inay ka adkaadeen kooxay uu soo diray xasan gurgurte qoladii halkan sida xoogga ah sharcidarrada ku haysatay xafiisyadan hadda aan taagannahay oo jabsatay looga saaray guud ahaan degmada sida guddoomiyu sheegay waa seef wax dhibaataa ma jiraan si buuxda waxaa gacanta ugu hayo dowladda jubbaland cid walba oo qas iyo dhibaato gobolkan iyo deegaankan u keenaysana horeyna waa u sheeganay waana ugu celinaynaa kama aqbalayno xasan sheekh iyo tiimamka maafiyada uu soo dirayo oo ugu talagalay gobolka inuu ku dhibaateeyo awaaqib xumada ugu dambayso ay maaragtay halkan ka cabbi doonaan waa tan iyo mid ka daran waxaan leenahay xasan sheekhow nimanka dabadhelifyada ah oo gobolkan inay burburiyaan aad u soo diraysid oo bulshadaanada inay dhibaateeyaan doonayo meeshaada ku cesho haddaadan ku ceshin middaan iyo mid ka daran bay arki doonaan xaaladda magaalada baldaxaawo ayaa weli kacsan waxaana labada dhinac soo kala gaaray gurmudyo kala duwan iyadoona la filan karo inuu mar kale uu halkaasi dagaal ku dhex maro dhinacyada dagaalamay shacabka ku dhaqan magaalada baldaxaawo ayaa shalay isaga barakacay magaalada kadib markii qaybo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ka kooban tahay ay ku soo dhaceen qaar ka mid ah madaafiicdii labada dhinac isweydaarsadeen warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii habeennimo ood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu